بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله باب المساجد في البيوت وهو باب يهي المساجد في البيوت مساجد في البيوت قريها دحدو ذا يعني مساجد إن لقد أحسميه في البيوت قريها دحدو وصلى البراء بن عازب في مسجده في داره جماعة براء بن عازب وحو كنت كذا في مسجده مساجد كيسة في داره قرقيس دحدي جماعة جماعة أيوة أيو كنت كذا مسا... براء بن عازب رضي الله عنه إيا دذكر ومركا الله جماعة سنة يولدت كناي قال حدثنا سعيد بن عفير سعيد بن كثير بن عفير المصري قال حدثني الليث والليث بن سعد كن يديسة أي نور الدين كن يديسة وأبو الحارث ليث بن سعد كن يديسة حليل هذا أبو الحارث قال حدثني عقيل عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري محمود بن الربيع الأنصاري مردوان صومرن قال ما صومرنا يركب في عضوة محويا محمود بن الربيع تابع ميا أتباع تابعين ميا وكم هي من أئمة الهدى وصحابي صغير أن عتبان بن مالك رضي الله عنه وهو عتبان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم ذي صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ممن شهد بدرا وحكم ذي دتك حاضري دقالك بدر من الأنصار وأنصار كمذا إنه بدر حاضرة وحي كمتها من فضائله فضائشي سيكمتها أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام يؤيم العتبان فقال وحر يا رسول الله قد أنكرت بصري أرقي وان إنكري قد أنكرت بصري أرقي وان إنكري كلمة دا مرك الاستعمال يه علم وحيرادين في الغالب لو ما استعماله مركو قفك إن دباله لكن وحا الله استعماله مرك أرقي ضعيفه laakiin indhabeeli taamana aysan ku dhicin citbaan ibni maalik radia allaahu canh fii hada alxadiid wuxuu yidhi qad ankartu basarii araggayga ayaan inkiray riwaayadaha qaarna waxaa ku jirta inuu yidhi lamaa ankartu min basarii markaan araggayga wax ka inkiray macnaa waa markuu basarkayga daciifay saasaa laga fahmayaa wa fii bacdi riwaayaat asaabanii fii basarii bacdu shay araggaygu waxaa asiibay bacdu shayi waxyaabaha qaarkood macnaha lafdigaana wuxuu sii caddaynayaa inuusan markaa wada indhabeerin oo indhabeel taama uusan ku dhicin riwaayadaha qaarna waxaa ku jirta annahu camiya inuu indhabeelay idan meesha ikhtilaafa ka muuqda soo maa inuu indhabeelay iyo inuu maaragtay indhihiisa wax ka dareema ama bacdu shay a asiibeen in araggiisa uu inkiray waxaa ka muuqda ikhtilaaf qaarna laga fahmayo inuu indhabeelay riwaayadaha qaarna laga fahmayo inuusan indhabeelin laakiin araggiisa uu daciifay xaafid ibn xajar wuxuu yidhi waqad jamaca ibnu khusayma bayna riwaayati maalikin wagayrihi min asxaabi ibni shihaab ibnu khusayma ayaa jamciyey buu yidhi riwaayadda maalik iyo kayrkii ay wariyeen min asxaabi ibni shihaab oo ibni shihaab asxaabtiisa ka mida riwaayadahaas kala duwan uu sheegayaa fa qaala wuxuu yidhi qowluhu ankartu basarii waxaa dhahaya ibnu khusayma imaamu la'ima ankartu basarii hada alafdu yuطlaqu calaa man fii basarihi suu lafdigan waxaa lagu idlaaqaa qofka araggiisu ay xumaani ku jirto macnaa u daciifo wain kaana yubsiru basaran maa haba ahaado mid arkaya basaran maa aragti un haba yaraatee hadduu wax arkayo yani hadduu doono waxa arkay qofkii araggiisa wax ku jiraan ayaa lafdigan loo isticmaalaa waxaa kaloo lagu idlaaqaa buu yidhi wacalaa man saara acmaa laa yubsiru shay-an iyo qof noqday qof indhoolo ah oo aan waxba arkaynin asna waa loo isticmaalaa laakiin waxa uu jamciyey alimaam ibnu khusayma raximah ullah riwaayadaha uu jamciyey waa maxay riwaayadahu jamciyey waxa waaye riwaayadaha ankartu basari ay ku jirtay lamaa ankartu basari riwaayadda sheegaysa markaan araggayga inkiray ayuu wuxuu ku fasiray ankartu basari in lagu idlaaqo qofka indhihiisu wax ku jiraan iyo qofka indhoolaha labadaba laakiin riwaayadda ah annahu camiya waa indhabeelay kama hadlin ibnu khusayma raximah ullah riwaayadaasi maxaa ku cad annahu camiya indhabeelidaa ku cad xaafid ibn xajar wuxuu yidhi intahaa hadalka ibnu khusayma waa dhammaaday wlwlaa waxaana owlaa buu yidhi ka owlaysan an yuqaala in la yidhaahdo uطliqa calayhi waxaa lagu idlaaqay camiya liqurbihi minhu indhoolannimada inuu ka agdhowaa darteed wa mushaarakatihi lah iyo midka indhoolaha inuu la wadaago fii fawaati bacdi maa kaana yachadu dhaafidda waxyaabihii asal ahaan caadada u ahaa wax ka mida inay dhaafeen fii xaali sixati xaaladda caafimaadka xaaladda caafimaadka waxyaalihii caadada u ahaa ee uu arki jiray wax ka mida inay dhaafeen ayuu la wadaagaa markii la leeyahay annahu camiya xaafid ibn xajar wuxuu ku taawiilinaya oo ku fasirayaa camiya macnaheedu waxa waaye waa indhabeelay gebi ahaan lagama wada eh wuxuu ku dhowaaday inuu indhabeelo dadka indhoolayaashaana wuxuu la wadaagay waxyaabihii indhihiisa uu ka heli jiray fii xaali sixa wax ka mida inuu waayey qofka hadduu indhabeelo ama qofka indhoolaha ah iyo midkaan indhoolaha ahayn ha yeeshee araggiisu ou daciifay wax ma wadaagaan mase waxba kama dhexeeyaan waxbay wadaagaan qofkaan intaana araggiisu daciifin ka hor intaa waa ka aragti badnaa aragtidaas uu qayb ahaan waayey iyou la wadaagaa kan indhoolaha buu la wadaagaa qayba ha u harsanaato laakiin inuu qayb waayu la wadaagaa sidaa darteed annahu camiya macnaheedu waxaa loola jeedaa waa ka agdhowaaday inuu indhabeelo ayuu ka agdhowaaday idan riwaayadee la rajaxay in lagu fasiro xadiidka ankartu basarii oo macnaheedu yahay waa indhabeelay ma ahan laakiin araggaygiibaa xumaaday wax badan uma jeedo oo wax badan ma arko saasuu leeyahay citbaan radia allaahu canh waana usallii anigoo dujinaya buu yidhi liqawmi wa ana aniguna usallii liqowmii qowmkayga ayaan dujiyaa nebigu u sheegaya calayh salatu wasalaam rasuulka ilaahay oo araggaygii baan inkiray aniguna waxaan ahay buu leey nin qowmkiisa dujiyo imaama fa idaa kaanat ilamtaaru hadday roobyadu ay xasilaan oo roob do-o saala alwaadi waadiga ama toga waa dha yacni biyo ayaa soconaya oo daadadaa maraya alladii bayn waadigaasoo baynii wa baynahum ayaga iyo aniga noo dhexeeya baynii aniga iyo wa baynahum wa baynahum yo ula jeedaa waa qowmkiisu imaamka u ahaa lam astatic ma awoodo an aatiya masjidahum inaan masaajidkooda imaado oo fa usalliya bihim aan dujiyo ma awoodo daadadkaas jira awgeed iyo toggaas noo dhexeeya dartii ma soo gudbi karo oo waditu yaa rasuula allah waxaan jeclaysta buu yidhi rasuulka ilaahay an annaka ta'tiinii inaad ii timaaddo fa tusalliya fii beytii oo aad gurigayga ku tukato fa attakhidahu musallaa oo anigana aan ka dhigto meelaan ku tukado qaala wuxuu yidhi faqaala lahu rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi citbaan sa afcalu in shaa allah waan samayn doonaa in shaa allah yacni waa ku imaanaya qaala citbaan citbaan wuxuu yidhi faqadaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam wa abuu bakrin nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo abubakar way soo kal laheen xiina irtafaca annahaaru markii maalinku xoogaa kor u soo kacay ama qoraxdu ay kor u soo kacday ayay yimaadeen rasuulka iyo abubakar gelin hore fasta'dana rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam waa idan dalbay faadintu lahu waan u idmay falam yajlis ma fadhiisan xataa dakhala albeyta ilaa uu guriga galay nebigu calayh salaatu wasalaam uma qaala kadib wuxuu yidhi ayna tuxibu xaggeed jeceshahay an usalliya min beytik inaan gurigaaga uga tukado xaggeed jeceshahay inaan gurigaaga uga tukado qaala wuxuu yidhi faashartu lahu waxaan u ishaaray ilaa naaxiyatin dhinac min albeyti guriga ka mida faqaama rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam nebiga calayh salatu wasalaam maqaamkaas ayuu istaagay fakabara waa takbiirsaday faqumnaa annaguna waan istaagnay fasafanaa wuuna safay nebigu calayhi salaatu wasalaam fasallaa ragcatayni laba ragca ayuu tukaday uma sallama kadibna waa salaamo noqsaday qaala wuxuu yidhahday citbaan waxabasnaahu nebigu waan xabisnay calaa khasiiratin khasiiro ayaan ku xabisnay oon ugu talagalnay khasiiradu waa nowcun min aطacaam waa hilib marka hore la karinayo kadibna daqiiq iyo bur ayaa kor looga shubaya hilib marka hore la karinaya markuu bislaantiisu dhowdahay ayaa kor daqiiq looga shubaya waxaa la yidhahdaa khasiira cunnadaas ayaa nebiga u xabisnay sanacnaaha lahu oo aan rasuulka u samaynay calayhi salaatu wasalaam qaala wuxuu yidhi fahaaba fi lbeyt faaaba ayaan u malaynaa fii bacdi nusakh inay ku qoran tahay laakiin sawaabku waa fahaaba fahaaba fi lbeyti waxaa kacay oo guriga ku soo kacay fi lbeyti guriga dhexdii rijaalun rag min ahli daari oo dadka xaafadda ka mida min ahli daar wuxuu ka wadaa deegaankaas ama xaafadaha dadkii deganaa rag ka mida ayaa soo kaceen oo gurigayga yimaadeen dawi cadadin oo tiro u saaxiiba markay maqleen in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu joogo guriga citbaan ibni maalik dadkii deriska la ahaa iyo saxaabadii ka agdhoweyd meesha ayaa soo kaceen oo waxay yimaadeen gurigii citbaan radia allaahu canhu fajtamacuu way kulmeen faqaala qaa'ilun minhum nin ka mid ah raggii saxaabada ee meesha iskugu yimid baa wuxuu yidhi ayna maalik ibnu dukhayshin aw ibnu dukshun maalik ibnu dukhayshin ama ibnu dukshun aawe ninkaasaa la isweydiiyey oo xalqadii iyo jalasaadkii laga waayey maalmahaas faqaala bacduhum qaarkood waxay yidhahdeen daalika kaasi munaafiqun waa munaafiq laa yuxibu allaha warasuulah alla iyo rasuul ma jecla kaas faqaala rasuulu llaahi sala allahu alay wasalama nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laa taqul dalik hadhihin warka wuxuu ku inkiray ninkii sidaa yidhi alaa taraahu ma waadan arkayn qad qaala inuu yidhi laa ilaaha ila allah yuriidu bidalika asoo arrinkaa ula jeeda wajha allaahi ilaahay wejigii qaala wuxuu yidhi saxaabigii allahu warasuuluhu aclam allayo rasuul ayaa ku aqoon badan qaala wuxuu yidhi fa innaa naraa markuu yidhi allahu warasuuluhu aclam ayuu wuxuu daba dhigay sababta uu ugu xukumay inuu munaafiq yahay wuxuu yidhi fainaa naraa wajhahu wa nasiixatahu ila almunaafiqiin annaga waxaan aragnaa wejigiisa iyo khayr miiriddiisaba ila almunaafiqiina inay tahay jihada munaafiqiinta macnaa ayaguu saaxiib la yahay ayaguu ka agdhow yahay sidaasaan annaga ugu xukunnay buu leeyahay waxaan u yidhi waa munaafiq inuu ayaga ka agdhow yahay qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam nabiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi faina allaha qad xarama cala annaar ilaahay subxaana wa tacaala naarta waa ka xarimay man qaala laa ilaaha ila allah qofkii yidhaahda laa ilaaha ila allah yabtagii bidalika asoo arrinkaa ku dalbaya wajha allah yacni ikhlaasan qofkii u yidhaahda qaala ibnu shihaabin ibnu shihaab wuxuu yidhi uma sa'altu lxusayn ibna muxamed alansaariya wa huwa axadu bani saalim waana nin ka mida banu saalim wa huwa asiga xusayn min saraatihim wuxuu ka mid yahay min saadaatihim yacni odayaashoodu ka mid yahay dadka maaragtay hoggaanka u ah banu saalim waxaan wax ka weydiiyey buu yidhi can xadiidi maxmuud ibni rabiic alansaariy fasadaqahu bidalik arrinkaa waa u rumeeyey wuxuu yidhi maxmuud ibni rabiic waa siduu u soo wariyey oo waa sawaab waxa maxamuud sheegay uu ka soo wariyey citbaan ibni maalik radia allaahu canhuma xadiid citbaan ibni maalik shalaan soo marnay asoo mukhtasara oo gaaban ujeeddada alimaamu albukhaari usoo naqliyeyna baabkay ku caddayd oo qofka hadduu guri galo ma wuxuu ku tukanayaa xaysu shaaa mase wuxuu ku tukanayaa xaysu umira baabkaasuu u caqday markaasuu qayb xadiidkan ka mida sheegay asoo markaa ka deliishanaya hadalkii nabiga calayh isalaatu wasalaam uu yidhaahday ayna tuxibu an usalliya min albeyt xaggee jeceshaa guriga inaan uga tukado markaasuu meel u tilmaamay laakiin xadiidkoo dhammaystiran ayuu hada fii hada albaab ku soo naqliyey shaahidka baabka uu ka leeyahana waxaa waaye citbaan ibni maalik shaahidka xadiidka citbaan ibni maalik radia allaahu canh wuxuu musallaa ku samaystay fii beytihi musallaha waa maxay bimacnaa waa meel masjid u ah asiga uu ku tukado ma aha masjid jaamica oo jamaacada guud ahaan loogu talagalay laakiin waa meel mucayana oo gurigiisa ka mid ah oo uu rabo inuu salaadaha ku tukado waajibka ahe faradka laakiin cudurdaar uu leeyahay wuxuu salaatuljamaaca uga haray cudurdaar uu leeyahay xadiidka awalkiisay ku jirta cilladiiba uu sheego wuxuu yidhahday rasuulka ilaahay aniga aragaygii baan inkiray bimacnaa araggayga waa daciifo wax badan ma arko imaamna waxaan u ahaa qoomkayga aniga iyo ayagana waadi baa noo dhaxeeya markuu roob yimaado waadigaasi daadad badanaa mara ma awoodo buu yidhi inaan u gudbo oo ayagii aan la tukado saa darteed waxaan doonayaa mowdic gurigayga ka mid a inaad iigu tukato anigana halkaa aan musallo ka dhigtay meelaan ku tukado rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa ka ajiibay wuxuu yidhi sa afcalu in shaa allah xadiidkan waxaa ku jira citbaan ibni maalik inuu yahay nin indhoolo ah in loogu cudurdaaray dibdhaca uu ka dibdhacayo can salaati اljamaaca laakiin xadiidkii ibnu ummi maktuum radia allaahu canhu asigoo nin indhoolo ah ibnu ummi maktuum markuu dalbaday inuu gurigiisa ku tukado uu yidhi rasuulka ilaahayow aniga qaa'id ma lihi iyo nin ii hogaamiyo o ii kaxeeyo masaajidka nebiga calayhi salaatu wasalaam marka hore waa u oggolaaday kadibna wuxuu yidhi ha loo yeero markaasuu yidhi atasmacu nidaa adinka ma maqashaa qaala nacam qaala faajib soo soo ajiib adinka buu yidhi adinka soo ajiiba masaajidka imow uma cudur daarin nebiga calayhi salaatu wasalaam ma ugu cudur daarin inuu indhoolo yahay citbaanna waa ugu cudurdaaray culammadu waxay yidhahdeen labada nin xaalkooda ayaa kala duwanaa citbaan radia allaahu canh cillo wuxuu sheegay ka dheeraada midda uu sheegay ibnu ummi maktuum ibnu ummi maktuum cilladiisu waxay ahayd inuusan qaa'id lahayn laakiin muusan sheegin waadi iyo tog biyo marayaan inay masaajidkai asiga u dhexeeyaan citbaanna radia allaahu canhu cilladaas ayuu sheegay in toggaasi uu sabab u yahay inuu salaadaha jamaacada xaadiri waayo waxay kaloo sheegeen culummadu ibnu ummi maktuum radia allaahu canhu waxay yidhahdeen wuxuu ahaa nin adag oo labadaba shaksi ahaan way ku kala duwanaayeen ibnu ummi maktuum radia allaahu canhu ghazawaadka qaar nebiguu raaci jiray calayhi salaatu wasalaam rasuulka calayhi salaatu wasalaam magaalada madiine ayuu madax uga dhigay nin indhoolaa haddana wuxuu ahaa ad adag wuxuu nebiga ka dareemay calayhi salaatu wasalaam ibnu ummi maktuum inuu awoodi karo inuu soo xaadiro jamaacada xaalkiisuu nebigu ka dareemay calayhi salaatu wasalaam lidaalika wuxuu amray inuu yimaado salaatu ljamaaca uusan ka takhallufin citbaanna wuxuu nebiga u arkay sala allahu calay wasalam inuusan awoodi karin khatar iyo culaysina ay uga imaan karaan haddii uu soo baxo oo masaajidka soo aado saa darteeda nebigu ugu cudur daaray calayhi salaatu wasalaam labada nin walboo ka mida waa nin indhoolo ah inkastoo citbaan la yidhi araggiisaa daciifay ayuu ula jeedaa laakiin dacfulbasarkaasi wuxuu keenay inuu wax badan arki waayo waa ugu cudur daaray nebiga alay isalaatu wasalaam asoo ictibaarinaya marka axwaasha citbaan ibnu ummi maktuubna waa ka diiday rasuulka calayh isalaatu wasalaam asoo axwaal kale u ictibaariyey una arkay inuu imaan karo kana soo qaybgeli karo salaatu ljamaaca rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu aaday gurigii citbaan ibni maalik radia allaahu canh wuxuu ku yidhi ayna tuxibu an usalliya min beytik waxaan soo marnay xadiida anas radia allaahu canh xadiidkii anas markaan soo marayna xadiidkan waa soo hadal qaadna xadiidka anas wuxuu ku saabsanaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam markay marti qaaday mulayka jaddatu anas ibni maalik radia allaahu canh wuxuu nebigu ku hormaray sala allahu calayhi wasalam cunnadii loogu yeedhay markuu cunteeyey kadib ayuu wuxuu dujiyey laba ragco xadiidkanna cunnada iyo salaadda yu muxuu bilaabay salaaduu nebigu bilaabay sala allahu calayh wasalam kaa cunaduu bilaabay kana salaaduu bilaabay maxay yidhaahdeen culummadu mar walba wuxuu hormariyey dantii loogu yeedhay ujeeddada xadiidka anas nebiga loogu yeedhay maxay ahayd waa liطacaamin sanacatu lah waa cunay nebiga u samaysay calayhi salaatu wasalaam citbaan ibni maalik ujeeddada nebiga ugu yeedhana waxay ahayd si uu nebiga ugu tukado makaan gurigiisa ka mida meel walba oo nebiga looga yeedhay wuxuu hormarinaya xaajada labada xadiid waxay yidhahdeen culummadu waxaa laga qaadanayaa haddii meel lagugu yeero ama guri lagaaga yeero ujeedka lagugu yeeray mar walba inaad hormariso inay madluub tahay waxaa habboon ujeeddada lagugu yeeray inaad hormariso haddii ay cunno tahay inaad cunnadii hormariso oo un waxa martiqaad keliya ay tahay haddii ay tahay qur-aansaar waxa lagugu yeeray hadda qur-aansaarkaa badan ee lagu yidhahdo qof jiranaa lasoo qur-aan saaraya cunnadu waa tabac soo maaha dadka dadka qur-aan saaraya la siinaayo waa tabac maxaa asala qiraa'at lqur'aana asala ayada in lagu bilaabo xaajadii iyo dantii lagugu yeeray inaad marka hore ka bilowdo kadibna wixii kale raacaya ay noqdaan tabac labada xadiidaa tusinaayo xadiid anas iyo xadiid citbaan mar walba nebigu wuxuu bilaabayay calayhi salaatu wasalaam ujeeddada iyo qasdiga loogu yeeray ayuu ka bilaabaya fahaaba fi lbeyti rijaalu min ahli daar dawu cadadin fajtamacuu way u kulmeen waxaa xadiidkan ama lafdigaas laga qaadanayaa in loo tartamo oo lagu dadaalo mujaalasatu ahli اlcilmi wاlkhayr dadka cilmiga iyo khayrka ehelka u ah la fariisigooda maxaa yeele la fariisigooda fawaa'id badan ayaa ku jirta oo qofku ka faa'iidaysanayo xadiidka waa laga qaadanaya saxaabadu markay maqleen imaanshaha nebiga calayhi salaatu wasalaam fii beyti citbaan way ku soo yaaceen ujeedkay u imaanayaan waa maxay si nebiga uga faa'iidaystaan sala allahu calayhi wasalam jalasaadka iyo la fariisiga rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo xadiidkaani ku jirta saxaabada qaar ka mid ah inay dhaliileen maalik ibnu dukshun radia allahu canhu maalik ibnu dukshun saxaabada qaar ka mid waxay ku eedeeyeen inuu munaafiq yahay saxaabiga yidhi waa munaafiq waxbuu u xujaystay wuxuu u xujaystay la socodkiisa iyo muxaadatadiisa inay jaanibkaas u janjeerto waxay yidhahdeen culamada xadiidka waxaa laga qaadanayaa qofka qofkuu la socdo in lagu qiyaasayo iyo dadkuu saaxiibka la yahay waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo nebiga waa ku inkiray saxaabigan soo daliil umaha inaan lagu qiyaasi karin maya nebigu sala allahu alay wasalam kuma inkirin saxaabiga inuu arrinkaa ku qiyaastay laakiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa rasuul ilaahay oo waa loo waxyoodaa bilwaxyi buu wuxuu ku ogaaday maalik ibnu dukshan radia allahu canhu inuusan sidaa ahayn markii la leeyahay qofka cidduu la socdo uu ku xukun yahay macnaheeduma waxa waaye xaalad xaaladda ka mid inuusan qofku ka baxayn mase waxaa suuragala naadiran dad ka baxa in la helo waa suuragal si naadira dad uga baxa in la helo laakiin asalku waxa waaye almar-u calaa diini khaliilihi nebiguna sala allahu calayh wasalam saxaabigaa kuma inkirin cillada uu ku cileeyey oo ah fainaa naraa wajhahu wanasiixatahu ila almunaafiqiin nebigu ma inkirin calayhi salaatu wasalaam cilladaas laakiin wuxuu sheegay ninkani inuu yahay nin ilaahay subxaana wa tacaala rumaysan iyo rasuulkiisa kelimatu towxiidna ku dhawaaqay asoo mukhlisa qofka inuu ikhlaas u yidhi iyo inuusan u dhihin yaa ogaan kara bilwaxyi baa lagu ogaan karaa waa allah subxaana wa tacaala iyo rasuulkiisa calayh salaatu wasalaam haddii ilaahay uu waxyooda ogeysiiyo walidaalika nebigu wuxuu yidhahdee qad qaala laa ilaaha ila allah ninka la yidhahda maalig wuxuu yidhi laa ilaaha ila allah yuriidu bidalika wajha allah asoo arrinkaas ula jeeda wajha allah nebiga bilwaxyi buu ku ogaaday calayhi salaatu wasalaam in maalig arrintaa uula jeedo ilaahay wejigii laakiin nebiga kayrkii calayhi salaatu wasalaam maxay xukumayaan daahirkay xukumayaan daahirka ayay xukumaya xadiidka waxaa kaloo ku jira qofka hadduu yidhahdo laa ilaaha ila allah oo uu ku dhawaaqo kalimatu tawxiid asal ahaan waa qof muslima kalimatu tawxiid qofka yidhaahda waxay ilaalisaa naftiisa iyo maalkiisa waana qof muslima islaamnimadaasuuna ku sugnaanayaa maxaa yeelay wuu islaamay biyaqiin inuu qofkan laa ilaaha ila allah uu yidhi cabsi inuu u yidhi riyaa iyo sumca inuu u yidhi adduunye iyo dano kale uu leeyahay waxyaabahaasoo dhan waxaan annaga ogaa karna maaha wax noola dirsadana maaha mana nala amrin dadka quluubtooda inaan baarbaarno oo maxay ula jeedaan iyo maxay u yidhaahdeen laaniraan arrintaas wax annaga noo yaalla maa wa xisaabuhum cala allah xisaabtooda ilaahay subxaana wa tacaala xaggii bay ahaatay rasuulka calayhi salaatu wasalaam zamankiisa waxaa joogay munaafiqiin badan rasuulkana calayhi salaatu wasalaam qaybo badan oo ka mid ah wuu ogaa inay munaafiqiin yihiin wuu yaqiinay wuu garanayay ashkhaastooda ayuu si gaara u yaqiinay qaybo ka mid a qaarna wuxuu ku yaqiinay sifaadkooda oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ka sheekeeyey haddana maca daalika wuxuu ku xukumi jiray ama xukunkooda u ahaa axkaamta muslimiinta daahirka ay muujisteen ayuu nebigu sala allahu calay wasalam kula dhaqmi jiray ma laynin ma la dagaalamin rasuulka calayhi salaatu wasalaam goonina uma faquuqin qaaruu og yahay iyo kubaun ogeyn intaba waa iskugu jireen qofka marka hadduu kalimatu tawxiid ku dhawaaqo waa qof muslima lahu maa lilmuslimiin wa calayhi maa cala almuslimiin kalimatu tawxiid waxyaabo burinayo nawaaqiday leedahay hadduu naaqidka ku dhaco bimujarad ou ku dhaco kufri ama naaqid burinaya laa ilaaha ila allah ku gaaloobi maayo ilaa shuruudii iyo mawaanicdii in la fiiriyo mooyaane calaa kulli xaal yaqiinuu ku islaamay haddii islaamnimada uu ka baxayana muxuu uga baxayaa bilyaqiin shaki iyo waswaas iyo waa ila tahay iyo ra'yi qof diin loogama saaro hadduu yaqiin ku islaamo yaqiintaasuu ku sugan yahay ilaa yaqiin la helo ilaa yaqiin la helo waana qaacida min alqawaacid alfaqihiya alyaqiinu laa yuzaalu bishak yaqiin shaki laguma zuuliyo waxaa lagu zuuliyaa bilyaqiin walidaalika usaama ibnu zayd radia allaahu canh markuu dilay ninkii yidhi laa ilaaha ila allah ninaa muslimiinta dhibay xadiidkaas waa xadiid cajiiba ninkan uu dilaayo waa nin muslimiinta dhibay dad badan oo muslimiin uu laayay waa la isku sheegay saxaabada ninkan inuu yahay nin itixaan oo aad u dhib badan oo muslimiinta dhaawac weyn gaarsiiyey usaama radia allaahu canhu iyo nin kaloo ansaariya waxay go-aan ku gaareen inay dilaan way eryadeen ninkii markii ay makaniyeen oo ay ka daba tageen oo seefta ay u qaadeen ay u taageen seeftii ayuu yidhi laa ilaaha ila allah maxaa isdhihi lahaydeen qof sidaas yidhahda laa ilaha ila allah xaaladdaas qof walba wuxuu dhihi laha waa iska caddahay khoofan min asayf inay tahay intii horeu islaami lahay markuu muslimiinta baabi'inaya muxuu islaami waayey markii seefta loo qaaday miyuu laa ilaha illa allah leeyay waa sida usaama ku dhisay radia allahu canhu ansaarigii waa ka joogsaday markuu ninkaas laa ilaha illa allah yidhi gacantuu ka cishaday usaama kama yeelina waa dilay radia allahu canhu asagoo markaa ku fasiray waxaa qof walba ku soo dhici lahayd oo ah khawfan min asayf inuu u yidhi ninkan laa ilaaha ila allah arrintaa nebiga gaartay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi aqataltahu waqad qaala laa ilaaha ila allah usaama ma disha asoo laa ilaaha ila allahu lamiyaa dish markaasuu yidhi yaa rasuula allah inamaa kaana mutacawidan riwaayadaa qaar saasaa ku jirta ninkaani wuxuu ahaa mid magan gelaya laa ilaaha ila allah waa ku baxsanaya riwaayadaha qaarna wuxuu yidhahda wuxuu u yidhi khawfan min asayf seef u cabsida uu ka baqaayo uu yidhi fii bacdi riwaayaat rasuulka calayhi salaatu wasalaam kama zuulin inuu leeyahay aqataltahu waqad qaala laa ilaaha ila allah famaa zaala yukariruhaa xataa tamanaytu anii lam akun aslamtu qabla dalika alyowm nebiga calayhi salatu wasalaam kama zuulin inuu hadalkaa ku celcelinaayo ilaa aan tamaniyey inaanan islaamin maalinkaa ka hor usaama waxay ka gaartay maalinkaa ka horba inaadan muslim ahaynaa kuu fiicnayd oo maanta islaamnimada soo gasho yani dembi weyn inay tahu dareen riwaayadaha qaarna waxaa ku jirta inuu yidhi kayfa tasnacu bilaa ilaaha ila allah idaa jaaءat ywma alqiyaama laa ilaha ila allah seed yeelaysaa usaamo hadday maalinta qiyaamo timaado wuxuu kaluu ku yidhi ashaqaqta qalba markuu yidhi cabsi seef uu ka baqay ayuu u yidhi wuxuu yidhi maadaa qalbigiisa jeexay hallaa shaqaqta qalba qalbigiisa maa jeexdid si aad u ogaatid inuu khawfan min asayf u yidhiyo in kale aad buu ugu inkiray nebiga sala allahu alay wasalam ficilkaas uu sameeyey usaama ibni zayd radia allaahu canhu marka dadka niyaadkooda iyo quluubtooda lama galgalo waxa dadka lagu xukumaa waa daahirka iyo waxa qofka ka muuqda ee islaamnimada ah baabu tayamuni fii dukhuuli اlmasjidi wagayrih wuxuu baabu yahay in la midigaysto fii dukhuuli اlmasjidi masaajidka gelidiisa wagayrihi iyo masaajidka kayrkii wa kaana ibnu cumar ibnu cumar wuxuu ahaa yabda'u birijlihi اlyumnaa mid lugtiisa midig ku bilaaba faidaa kharaja hadduu baxayo masaajidka ka baxayo bada'a birijlihi اlyusraa wuxuu ku bilaabaya lugtiisa bidix imaamu albukhaari raximah ullah baabkan wuxuu u baabaynayaa in la midigaysto markii masaajidka la gelayo waxaan ku jirnaa maa yatacallaqu bilmasaajid min axkaami almasaajid waxaa ka mid ah markii masaajidka la gelayo in lugta midig lagu hormariyo markii la baxayo bixitaanka in lagu hormariyo lugta bidix macnaha waxaa la rabaa midigtu inay masjidka ku soo horayso kuna dambayso lugta midigta masaajidka ayadaa lagu soo hormarinayaa markii la baxayana ayadaa lagu dambaysiinayaa wakayrihii xaggay ku cadfan tahay culamada qaar waxay ku cadfeen dukhuulka iyo gelidda baabu tayamuni fii dukhuuli اlmasjidi midigaysiga gelitaanka masjidka wagayrihi ay wa dukhuuli gayrihi iyo masaajidka kayrkiisa markii la gelaayo waxaa laga soo reebayaa musqulaha markii la gelaayo musqulaha bidigta miyaa lagu hormarinaa mase bidixda bidixdaa lagu hormarinaya qaala xadaanaa sulaymaan ibnu xarb qaala xadaanaa shucba sulayman ibnu xarb hadda ka hor waa soo marnay قال حدثنا شعبة عن الأشعث ابن سليم وأشعث ابن أبي الشعثاء أبو الشعثاء مقعيسة وحال إرادة سليم أصنع صامرني عن أبيه أبو الشعثاء عن مسروق ابن أجدع عن عائشة رضي الله عنها قالت وحي تري كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمنا النبي عليه الصلاة والسلام وحو جعلا مذيقيسيا ما استطاع انتو أود في شأنه كله الرمي صدن في طهوره وترجله وتنعله في طهوره طهارة قادة شديسة مركو طهارة قادة نيو طهارة قادة شديسة هنقطة قبيس أما هنقطة ويسقات النبي عليه الصلاة والسلام مذيقته هرمرين شرين watarajulihi iyo shallaysigiisa markuu shallaysanayo nebiga calayh isalaatu wasalaam midigtuu horumarin jiray wa tanaculihi iyo kabagashiga nebiga markuu nebigu kaba gashanayo calayh salatu wasalaam midigtuu ku horumarin jiray lafdiga ah fii sha'nihi kullih waa caamun makhsuus waa caam la khasisay waxaa laga soo reebayaa waxyaabaha mustaqdaraadka ah markii la zuulinayo laguma zuuliyo bilyamiin nebiguna ma jecleen calayhi salaatu wasalaam inuu ku zuuliyo midigta bal wuxuu isticmaali jiray bilyasaar المستقدرات waxaa kamid ah izaalatu najaasaat nijaasooyinka markii la zuulinayo nijaasada ma midigta lagu zuuliyaa mase bidixda bidixda lagu zuulinaya waxaa kamid ah haddii meel xaaka aad ka tirayso ama candhuuf aad tirayso ama wax wasakha aad zuulinayso noocay doonaan ha noqdaan waxaa loo isticmaalaa bilyasaar midigtaad u isticmaalaysaa waxaan dhihi lahaa bidixdaad u isticmaalaysaa amaa midigta waxaa loo isticmaalayaa waxyaabaha wanaagsan sida hadda waxyaabaha caaisha ay sheegtay dahaaro qaadashada shallaysiga kabagashiga waxyaabahaasoo dhan midigtaa loo isticmaalaya wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin